halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco labaaabaatanka bisha nofembar sanadka labakuiyosadeylabaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed iyo xildhibaano federaalka ah oo ka dayrinaya xaaladda nololeed ee dadka reer bardaale oo saddex toddobaad roobab iyo daadad ay ku socdaan kuwaas oo guryahooda isaga barakacay magaalo dhan oo hal guryi badbaaday aan jirin oo laga wada guuray oo duleedka magaalada loo wada guuray sidii wax lagu gaarsiin lahaa iyo iyo dhibaatadeeda kule waa la dareemi karaa labaatan maalmood baa biya hoosna muxuuha daad uu nooga socday dushana roob uu nooga socday marka kule waa dareemi kartaayoo dhibkaasaan ku jirnaa
waxaa kalood maqli doontaan maamulka jubbaland oo sheegay inay kordheen khasaaraha nafeed iyo maaliyadeed ee ay geysteen fatahaadihii ku dhuftay deegaanada maamulkaasi iyadoo ku dhowaad nus milyuun ruuxna ay ku barakaceen magaalada hargeysa oo lagu soo gabagabeeyey shirweynaha isbeddelka cimilada iyo saamaynta bulshada somalilan iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida golaha wasiirada israa'el ayaa aroornimadii hore ee saaka oo arbaco ah ansixiyey heshiis xabad joojin kumeel gaar ah oo ay la galeen ururka xamaas heshiiskaasoo ogolaanaya in xamaas ay sii dayso ilaa konton qof oo ka mid ah in ka badan laba boqol iyo afartan israa'iiliyiin ah oo afduub loogu haysto gaza halka israa'el ay iyadana sii dayn doonto boqol iyo konton falastiiniyiin ah oo ku jira xabsiyada israa'el iyo inay ogolaanayso in gargaar bini'aadanimo la gaarsiiyo marinka gaza heshiiskan ayaa sidoo kale dhigaya in muddo afar maalin ah la joojiyo xabadda muddadaas israa'il ayaa hakin doontaa duqeymaha cirka ee lagu hoobtay ay ku hayso marinka kaza xafiiska ra-iisul wasaare benyamin netanyahu ayaa sheegay in dadka ugu horreeya ee la soo dayn doono ay noqonayaan dumar iyo caruur netanyahu ayaa sheegay in dagaalka uu sii socon doono marka uu heshiiska dhaco hase yeeshee bayaan ka soo baxay golaha wasiirada israa'el ayaa lagu sheegay in mar kasta hal maalin lagu dari doono xabad joojinta haddii ay xamaas sii dayso toban maxbuus maalintiiba israa'el ayaa weerar dhulkii cirka ah ku qaaday marinka gaza kadib markii ay xamaas toddobadii bishii oktoobar ay weerareen israa'el kadibna ay dileen dad ka badan kun iyo laba boqol oo israa'il ah iyadoo israa'ilna ay duqeymaha gaza ku dishay saddex iyo toban kun oo u badan dumar iyo caruur sida ay sheegeen ilaha caafimaadka iyo maamulka xamaas ee gaza dowladda itoobiya ayaa talaadadii sheegtay in heshiis la-aan ay ku soo dhammaadeen wadahadaladii nabad raadinta ee ugu dambeeyey ee ay la yeesheen jabhadda oromada ee o l a taasoo kasoo jeeda gobolka ugu dadka badan dalkaasi waxay ahayd markii labaad ee xukuumadda abiy axmed iyo ururka o l a ay wada fadhiistaan sanadkan iyadoo ujeeddadu ay ahayd sidii loo soo afjari lahaa kacdoonka muddada shanta sano ka socda gobolka oromiya ururka o l a ayaa dowladda ethoobiya la dagaalamayey tan iyo sanadkii laba kun iyo sideed iyo tobankii kadib markii ay ka go-een jabhadda xoreynta oromada ee o l f oo xilligaasi ka tanaasushay halgankoodii hubaysnaa lataliyaha amniga abiy axmed ridwaan xuseen ayaa ku soo qoray bartiisa twitter-ka ama x bartiisa x ee hore loo dhihi jiray twitter-ka in dabacsanaan la-aanta dhinaca kale ee o l a awgeed ay wadahadalada ku dhammaadeen heshiis la-aan wuxuu kusii daray in is-hortaaga iyo dalabaadyada aan xaqiiqda ahayn ee dhinaca kale ay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee wadahadalada ay u guuldaraysteen o l a ayaa waxay sheegtay inay isku dayday inay ka gorgortanto isbedelo wax ku ool ah oo lagu sameeyo maamulka gobolka oromiya intii lagu guda jiray wadahadaladii ka dhacay daarusalaam balse ay wax ka socon waayeen dhegaystayaal warkeennii dunidana waa nageynta subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo baarlamaanka federaalka oo ku sugan degmada bardaale ee gobolka baay ayaa ka dayrinaya xaaladda nolosha dadka ay waxeelada ka soo gaareen biyaha daadadka ee galay gudaha degmadaasi dhammaan dadka reer bardaale ayaa bannaanka uga baxay magaalada kadib markii guryahooda ay biyuhu ugu galeen waxaa adag in dadkaasi loo gurmado sababo la xiriira in garoonkii diyaaradaha ay biyo buux dhaafiyeen warkan waxaa baydhaban ooga soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh boqolaal qoys ayaa ka barakacay xaafadaha degmada bardaale ee gobolka baay kadib markii daadad xoogan ay soo galeen degmadaasi waxaa ku burburay hanti fara badan oo isugu jira ganacsiga degmada iyo guryo badan oo ku baaba'ay biyaha xoogan ee daadka xaaladda nolosha dadka shacabka degmada bardaale ayaa sii adkaanaysa maadaama isku socodka iyo ganacsiga uusan jirin degmada inta badan raashiinkii ay cuni lahaayeen shacabka ayay qaadeen biyaha daadka dadka degmada bardaale ka barakacay ayaa waxay degeen duleedyada degmada geedaha hoostooda mana haystaan waxay gabaad ka dhigtaan roobka senator cabdiweli maxamed ibraahim xaabsade oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya isagoo ku sugan degmada bardaale ayaa v o a u sheegay in shacabka degmada bardaale ay wajahayaan xaalad adag oo ka dhalatay daadadka roobka degmadan waxaa kusoo rogmaday daad oo wuxuuna socdaa daadkaasi muddo todoban todoba maalmood ah waxaa ugu darneed maalimihii lasoo dhaafay afartan sideed saacadda lasoo dhaafay daad xoog leh oo magaaladii soo galay oo guryihii dhammaala laga gaxay magaaladii oo cid degan aan jirin waa tahay senatore bal wax nooga sheeg dhibaatada dadka shacabka kasoo gaartay daadadka kusoo rugmaday degmada bardaale dad baa ku dhintay dadaadkii maanta socday kuwo kaleoo maxaa lalahay waayeel caruur iyo bilcaan guryihii hanti ku baaba'day saad ogtiin goobihii caafimaadkii kulli aan jirin aan waxba jirin meel maxaa lalahay dhibaato badan ka jirto waay degmada marka saameyn badan uu geystay roobabkii iyo daadadkii fataada wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi xaaji xasan umanuur oo isaguna ku sugan degmada bardaale ayaa xusay dhibaatada fatahaadda inay aada u saamaysay dhammaan shacabka degmada bardaale magaalo dhan oo hal guri badbaaday aan jirin oo laga wada guuray oo duleedka magaalada loo wada guuray sidii wax lagu gaarsiin lahaa iyo iyo dhibaatadeeda kule waa la dareemi karaa labaatan maalmood baa biya hoosna muxuu aha daad uu nooga socday dushana roob uu nooga socday marka kuley waa dareemi kartaayo dhibkaasaan ku jirnaa alxamdulilah ummaddu hadda way isgargaartaa intii awalba degmada joogtay oon ku nooleydna gacanta is haystaan annagana waxaan u noqonay cod u hadla iyagii oo dhibaatada la wadaaga waa gartay marka wasiir waxaa adag sidii oo gurmad lagu soo gaarsiin lahaa ee degmada maadaama meel kasta ay biyo fadhiyaan sidaad isdhihi kartaa marka dadkaasi dhibaataysan gargaar waa lagu gaarsiin karaa annagu intii hore oo dhan waxaan rajo ka lahayn eerboorka ay magaaladu leedahay oo ahaa meel taag oo ku yaallo oo inaan biyo soo gaarin aan moodeyn oo aslahayn garoonkiina waa fiican yahay garoonkiina biyaa soo gaaray biyihii inay garoonkai dul maraan bay noqotay marka rajadii aan ka lahayn diyaaradina yimaadaan waxay noqotay haba yaraatay in helicopter ila helo oo iyaga naftooda oo weliba ka baqaya muxuu aha roobabkan iyo daadadkan iyo daadadkan socdo oo maalin intay laba maalmood ay laga khafiifaan haddana dib usoo bilaabmayo tiiba ka xoog badan taasaa keenaysa rajo xumada laakiin hadda dowladda koonfur galbeed iyo guddiga muxuuha gargaarka ee fatahaadda waxay muxuuaha inoo hayeen oo ay noo soo diri lahaayeen maadaama aan diyaarad lahayn waxay ku talagaleen inay maata lacaga kaasha ay noo soo diraan oo aan wax ugu iibino dadkan tabaalaysan ee magaaladii banaankeeda wada degan oo oo muxuu aha inaan helno shelter iyo waxay ku noolaadaan waa gartay marka haddii xaaladda sidaan ay kusii socoto suurtagal ma tahay in arrintan ay macluul iyo xaaladda bini-aadinimo ay sababto nacam nacam atoosh waa xaqiiqa waayo haddaybana haysataa labaatan maalmood biyo socday biyaha socda keliya maahe biyo qaar fariisada way jiraan meel biy meelihii godadka ah ee magaalada biyaha fadhiya wixii dhaafay way dhaafeen macluul inay ka imaanayso de waa laiskuma hayo bardaale ayaa noqotay xilligan meesha ugu daran ee gobolka baay ay xilligani aada u saameeyeen roobabka iyo daadadka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
islaa wararka saameynta fatahadaha ayaan ku jirnaaye maamulka jubbaland ayaa sheegay inay kordheen khasaaraha nafeed iyo maaliyadeed ee ay geysteen fatahadihii ku dhuftay deegaanada maamulkaasi iyadoo ku dhowaad nus milyan ruux ay barakaceen tirada dhimashada fatahadaha ayaa gaartay jubbaland labaatan ruux iyadoo ay go-doonsan yihiin in ka badan boqol kun oo qoys meelaha qaar waxaa sidoo kale go-an waddooyin muhiim u ahaa nolosha dadka iyadoo ay adag tahay in meelaha qaar la gaaro si gargaar loo geeyo agaasimaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland aadan faarax gaarane ayaa waryaheenna aadan kismaayo uga warramay sida ay xaaladda tahay wakhtiga ugu adkaa ayaan ku jirnaa oo runtii dadkeenna ay wajahayaan dhibaato ka soo gaadhay fatahaadaha webiga iyo roobabkii xoogga badnaa ee in saddexdii isbuuc ee lasoo dhaafay ka da-ayay stateka waxaan kuu xaqiijinayaa ilaa iyo in ka badan nus milyuun ruux oo dadka shacabka ee ku nool deegaanada jubbaland ayay fatahaadahan iyo daadadkan roobabka elninooda ay saameeyeen barakac dad ilaa aan ku qiyaasanay laba boqol iyo soddon iyo shan kun iyo saddex boqol oo ruux ayaa ku barakacday runtii dad ka badan ilaa boqol iyo soddon kun oo qoys ayaa ku go-doonsan ama ruux ayaa ku go-doonsan biyaha oo u baahan in laga soo daadgureeyo dhimashada hadda waxay mareysaa labaatan inta uu noo diiwaangeliyay xafiiska gurmadka deg dega iyo masiibooyinka wasaaradda kaabayaashii macnaha kaabayaashii dhaqaalaha sida wadooyinkii waaweynaa buundooyinkii kulli waa ka kacway burbureen waxaan hadda aan xaqiijinay buundadii baardheere iyo buur dhuubo inay mar horeba maaragtay ay daadadkii ay dumiyeen waxaa qarka u saaran inay maaragtay sidoo kaleeto ay dunto buundooyinka bu-aale kabsuuma iyo degmada luuq oo runtii ahaa halbowlaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha dadkaas meelaha degmooyinka ku nool ay ku noolaayeen runtii waa masiibo aada u weyn waa masiibo qaran waxaa intaas dheer in dhammaan dhulbeereedkii ku yaalay agagaarka webiga jubba oo dadka ay runtii badi dhaqaalahooda ay ku tiirsanaayeen in dhammaan dalagyadii hadda beernaa iyo dhulkiiba ay biyihii ay gaareen oo wadabad ay yihiin maanta oo webigii uu ku fatahmay marka khasaaraha kale ee ugu badan baa ka mid eh waxaan soo gaaray xoolo fara badan oo runtii baadiyaha ku dhaqnaa ayagana sida ariga oo kaleeto in ay ku waxyooloobeen oo runtii qoobabkii ay dhiladeen oo runtii xoolihii laftigooda ay hatay sidaa ku socdaan ay dhammaanayaan marka dadku waxay u baahan yihiin runtii in la badbaadiyo gurmad qaran baa loo baahanya xaalad emergency oo runtii waxaan ku jirnaa midii ugu darneed waxaa la qiyaasayaa dhammaan musqulihii dadka ay isticmaalahayeen oo dhan way burbureen waxaa jira ceelal ilaa iyo saddex boqol oo ceel ku dhadhow sida wasaaradda biyaha ayaa noo soo tabisay in ayagana ay biyuhu saameeyeen oo hadda aanan la isticmaali karin wadooyin fara badanoo ilaa iyo qiyaastii sida wasaaradda howlaha guud ay xisaabsanayso ilaa lixdan wado oo muhiim ah oo dadku ay ku safri jireen ayaa sidoo kaleeto go-ay
waxaa jira dad barakacay oo dee xaaladooda aada u daran tahay dadkaas maxaa loo qabta ilaa hadda isku day fara badan baa la sameeyey anagu ka wasaarad ahaan waan qayladhaan baan sameynay caqabadaha hadda la soo gaaraysaa waxay tahay in gargaarkii loogu talagalay deegaanadaas hadda hay-adihii meel loo marsiiya lalayahay waxaan hay-adaha ku qasbeenaa in mashaariicda loo badiyo wax la yidhaahdo cash transferska waxa loo yaqaana lacagaha dadka mobeelada loogu shubo sifa ay waxay awoodaan markaas ay ugu gataan waxaa muhiim ahoo hadda gargaarka ugu horeeya ee ugu muhiimsan ee maanta aan ku dhawaaqeyna ay kamid tahay in dhammaan deegaanadaas ay u baahan yihiin dadkii wax biyaha loogaga soo badbaadiyay sida doomo jaakadaha maaratay dabaasha waxaa loo baahan yahy o kale xarko dadka loo tuuro oo maaratay biyaha lagaga soo bixiyo waxaa loo baahan yahay biyo nadiifa in kaniiniyadan biyaha lagu sifeeyo dadka ay maadaama musqulihii iyo biyihii wixi o dhan ba isdhex qaadeen aan cudur inay sife meesha uga dilaacin marka intee la eg baa marka go-doonsan hadda ilaa boqol iyo soddon iyo sideed kun oo qoys baa go-doonsan oo hadda waxaana loo soo sheegahayaa deegaanada dhaca jamaame iyo magaranaysaa jubbada dhexe meelaha ugu daran hadda cabaadka uu naga soo gaarahay ay ka mid tahay degmada jilib deegaanada hoostega sida mareerey iyo deegaano fara badan oo hoostego degmada jilib saakow iyo salagle iyo degmada xagar dhammaan deegaanadii dowladda hataa maaratay gacanteeda ku jirta dadkii meel ay soo maraan bay la-yihiin
kaasi wuxuu ahaa aadan faarax gaarane oo u warramayey aadan maxamed salaad madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen ayaa magaalada baydhabo kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay dardargelinta wejiga labaad ee dagaalada ka dhanka ah al-shabaab iyo dib u habeynta dastuurka federaalka kula yeeshay xildhibaanada federaalka ku matala maamulkiisa warkan waxaa baydhabo nooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh magaalada baydhabo waxaa shir ku yeeshay xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ee deegaan doorashadooda ay tahay koonfur galbeed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxay ka wada hadleen xaaladda guud ee siyaasadda dalka la dagaalanka kooxda al-shabaab oo wejiga labaad la qorsheynaya dhowaan inuu ka bilowdo deegaanada koonfur galbeed iyo gurmadka loo fidinayo dadka ay saameeyeen daadadka fatahaadda ee ka jira deegaanada koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa xildhibaanada kula dardaarmay inay kaalintooda ka qaataan wax kabeddelka dastuurka dalka
waxyaalo badan yaa socdo oy ugu horeeyaan la dagaalankii argagixisada oo dalka soomaaliya oo dhan ka bilowday yaa annaga waxaan qayb ka ahayn wejigii labaad ee la dagaalanka argagixisada shabaabka oo aa og tihiin deegaanada koonfur galbeed sida ay u saameeyeen iyo dhibaatooyinka ay ku haayaan ilaa iyo hadda degmooyin yaa gacantooda ku jiro degmooyinkii kalena xorta ahaana waa kala xiran yihiin oo isuma socon karaan marka waxaa la dhihi karaa xooggooda ugu badan iyo dhibaatadooda ugu badan deegaanaday ku haayaan waa deegaanada koonfur galbeed abaabul tiro badan iyo wixii awoodda koonfur galbeed ah diyaargarow ah ama wacyigelin ah tillaabada ahayd waa qaadnay waana sameynay waana u diyaarsannahay sidii isteejyada kaleba horey looga soo sameeyey yaa waayo aragnimo noogu filan aan rabnaa inaan waayo aragnimada ahayd ayada qaadano xildhibaanadii hore ee federaalka ahaa oo adinkoo kale ahaa oo ilaa hadda furunta ku jiro intii ay suubiyeen oo kale iyo ka badan dadaal ahoo waayo aragnimo aan ka barannay waayo roolkiina oo hadda lainka rabo oo lainkaga baahan yahay inaad adankiini iyo shacabkiinii iyo maamulkiinii iyo ciidankiinii annagoo iswadano siaan deegaanadaanadi ku xoreyn lahayn oon adduunyada ugu qaylisan lahayn inaan helno number one waaye midda labaad waa tan maqaadiirtan kaloo ayadana timid oo adduunyada dhan na ka socoto soomaaliyana ka socoto annaga si gooni ah noo saamaysay nin walbaba culayskiisa iyo tabartiisa asaa yaqaano laakiin fatahaadda sidii nimco ilaahay keenay waayo roobka marka in la isku tashto dibad iyo gudaba dadka reer koonfur galbeed ay isu gargaaraan arrimahaana sida ugu qiimaha badan ee loo maareeyo kan saddexaadoo ugu dambeeyo waa kan arrimahan siyaasadda iyo wax ka beddelka dastuurka inaan ayadana wadatashi ka yeelano waa wax sharci ah dastuurka soomaaliya uusan qabyo ahaanin oo la dhammaystiro waa wax waajib ahoo dadka soomaaliyeed u yaallo in ayadana aan ka tashanno oo dee soomaaliya waxaan dareemaynaa isbeddel sharciyadeed inuu uu imaanayo in roolka annaga iyo aragtida annaga ay midaysan tahay shirkan wuxuu soconayaa muddo saddex maalin ah waxaana maalinta berito la filayaa inuu baydhabo soo gaaro guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
waxaa magaalada hargeysa lagu soo gabagabeeyey shirweynaha isbeddelka cimilada iyo saameynta bulshada somalilan haddaba wasiirka deegaanka shukri xaaji ismaaciil bandare ayaa uga warantay shirka qadar maxamed cakule iyadoo sheegtay in madaxweyne muuse biixi u siixay siyaasadda isbeddelka cimilada ee somalilan waxaa number onku waxa weeye baraarujinta dadka inay isbedeshay cimiladii oo noloshoodii oo dhan ay saamaysay oo weliba si la taaban karo ay u saamaysay markaynu nahay weliba somalilan ama aynu nahana intaad soomaaliga ku hadashaba si weyn ay u saamaysay markaa kan waa baraarujin inaanu mar walba sanad walba dadka aanu u sheegno in adduunyadii sidii hore aanay ahayn oonay ugu talagelayn in ay isbedeshay cimiladii dhammayd ee ku tiirs ay ku tiirsanayd noloshooda mar hadday isbedeshay de waa inaad adiga qudhaadma isbedeshaa oo aad la qabsataa marka ugu horeysa oo aad la qabsi samaysaa markan dambena waa inaad xoogaaga aad marka aad la qabsatoad meeshii la qabsato waxa weeyaan haddana sideebaad maaragtay aad adiga qudhaadu noloshaadi wax uga bedeli lahay waad la qabsatay haddana waa inaad wax ka bedeshaa noloshaad iyo si aad u noolayd si aad cimiladaa uga isbedesho ula qabsato ta saddexaadna waxa weeyaan waa in markaa in allaaliinta daneeyayaasha ah ee ka wada shaqaynaysaan waa inay si toosa oo isku duugniya oo midho dhala uga wada shaqeeya marka horta taasi uu shirku nuxurkiisu ahaa isbeddelka cimiladu waa arrin inta badan dadka badi aanay dadku dareensanayno xataa marka la sheegayana inta badan aan loo macnaynin sababta ugu weyn waxa weeyaan dad badan waxaa aaminsanyna maadaama diqowga hawada ama wasaqowga hawada wadamada warshadaha ka horumaray ay sabab u yihiin in isla iyaga un dhibaatadu ay ka kooban waxa weeya adduunyada in maanta dee dalal waaweyn baa jira oo horumaray oo adduunkan iyagu marka horeba dhibaatadan kowka ah inaguna haddaynu afrika nahay ama aynu geeska nahay aynu somaliland nahayna inagoo un dhibaatada weyn aan geysan oo aynu ku lahay boqolkiiba saddex malaa boqolkiiba saddex haddaad isu keengeyso afrika oo dhani afrika oo dhani boqolkiiba saddex weeyaan iyo waxyar aduwa three point eight ayay iyagu mas-uul ka yihiin bal caalamkii kale ka ahaa inay sideebay caalamkan ay hawadii ka baabi'iyeen ee wax walba ka baabi'iyeen ee maanta ay socoto weliba sidee uga soo kaban karayaan sidee u caawin karayaan dhaqaala la uruuriyey dhaqaalahaasi inay soo gaadho soo maaha oo dhaqaalahaasi dalalkii soo gaadho oo iyaga qudhooda dalalkina kusii shaqeeyaan ha talabaadna waxa weeyaan waar maanta dhirtu wata hawada way isbedeshay xoog bay carbonka ugu jiraa hawada carbon dioxide waad iga arkayn inagu qaybteenu ka nahay waa dhirgoynta waxulaysda xaddhaafka ah aynu ku karsanayno wax baahideedu jirto weeyaan welina way socotaa marka inaynu nagu qudheenu caqli la nimaadno oo aynu nahno waar waatan sidanay tahay dhirtii waatan xaalufka geedkuna waa geedka oxygenka adiga kuu safaynayo haddii aad xaalufinayso ma geed dal kala beertay baa kuu safaynaya kuma safaynaya geeddeeda kenya waa taasoo equatorkay saarantay kulaylka iyada saamaynta ugu weyn ku yeelanay ha ku yeelatee laakiin malaayiin dhir ay dee beeraan ha ku afseed garaya
marka leego markaa wasiir tusaale ahaan dadka waa la baraarujiyey dhibaatadii way dareemeen tallaabada labaad ee la qaadad baan waxaa kusoo dhacaya in badan bay shukri baandare iyadoo qof ahaan kelideeda iyadoo kandhalayda oo maaragtay urada wadanigaa kamida iyadoo siyaasiyadaho wasiir muddo halkankaa intaba u dadaalaysay deegaankii marka ta muhiimka waxaa leeyay sharcigii iyo xeerarkii inay noqdaan kuwa deegaankii jawaab ka bixinaya marka taa aad soo qaadeen way ku jirtay maanta maanta xoog bay ugu jirtay waayo sharcigu waa ka goagaya marka sharciga lagu shaqeeyo ee qof kasta u hogaansamo wixii wuu isbedelaya laakiin hadduu qofkiiba sharciga aanu qabanayn oo uu ka dulboodayo de waa mushkilad ama aanu aqoonsanaynba u yaqaan waraaqo la qortay laakiin waxa weyan dadkeena faham la-aan laakiin ina iyagu qudhoodu ay fahmaan waar waxaana sii jiri maayaan annaga dadkan agkan imaka ilaa afartan jirku waxay ka yaroo dhan waxay la kulmayaan dhibaato aada u fara badan haddaanay u diyaar garoobin oonay imika wax ka qaban dhalinyaro ee wixii aad la iman lahaydeen aad kan ku contribute garayn lahaydeen ee aad ku kaabi lahaydeen baa laydinka doonaya siyaasad nooceeya ayaa xukuumaddii ka leedahay inkastoon maqalnay in madaxweynuhu dhawaan saxeexay siyaasadii siyaasadii bal haddaad sharaxdo arrintaa uu madaxweynuhu saxeexay waa siyaasadda isbeddelka cimilada marka waxay ka dhigan tahay somalilan way ka go-an tahay xukuumadeedii in lala qabsado howlahan ka dhalanaya dhibaatooyinka soo kordhaya absolutely sababtoo hadee markhaataynu ahayn labadii kun iyo shan iyo tobankii lix iyo tobankii toddoba iyo tobankii saddex sanadood isku xigamaan abaare nagu dhicin inay inaga go-an tahay oo xukuumaddana ka go-an tahay dad ahaana inaga go-naato weeye inaynu ku dhaqano bolicia inaynu ku dhaqano siyaasadda siyaasaddu waxay hagaysaa intaasoo wasaaradood oo mid walba developmentka ka shaqayso oo horumarka ka shaqayso inay isticmaalaan oo markaad horumarkii ka shaqaynayso ilan waa horumarkii khayraadkaad wadaaye inaad halkan kalena ka kaabayso
taasi waxay ahayd wasiirka deegaanka somalilan shukri xaaji ismaaciil oo u waramaysay qadar maxamuud xareed dhegaystayaal haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha
garmiyaa gabaryaay iley goyo gaalmaan ahay oon gudbe heestaasi gambaallo iyo aweys khamiis iyo sitiiq sulanag ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeena duhurnimo nabadgelyo gabaryaay gacalka anmaa u gafaa jubilka jubilkeyga waa haddaba